wacna wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba waa mar kale iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha daanduray baad dhinaceyga uga barateen galabta galabta daanduray kursigii waa laga kacsaday waa laga tuurtay dhin cabdicasiis la yihahdaa kursigii kusoo fariistay galabta oo ibraahim xasan daanduray kala wareegay
kala wareegaas laakiin waa inaad waa inaad ku qortaa k m j waa ku meel gaad iyadaa labaa mi ah waa ku meel gaad daanduray safar buu ku maqan yahay marka haddii baydmo galabta barnaamijka caasha aniga la tabin doonaa caasha weliba barnaamijka waan iloobee dee haddii aan aad igu aragtay anigoo wadada ka weecanaya waa inaad dib igu soo celisa ay soo celceli marka bal warqadda ugu horeysa warqadda ugu horeysa haddaan soo qabto waraaquhu ay u fara badan yihiin siyaabo kala duwanna way u qoran yihiin ma sida u kala qurux badan yihin baan u kala hormarayaa mise sida u kala sarreeyaan mise sida u kala gaabayin bal middan aan ku nasiibsado warqadan waxa ay ka timid waxaa ugu horeeya aabee ciid salaan kaariye iyo maama caasho xaaji cabdilaahi iyo cabdulqaadir ciid salaan iyo xaaskiisa raxmo xuseen cabdiraxmaan ciid salaan iyo xaaskiisa baa layidhi ifraax xasan axmed iyo asxaab kaloo fara badan waxay hambalyo iyo bogaadin aan lasoo koobi karin u dirayaan baa layidhi boqorka maxamed xariir xaaji cabdilaahi iyo boqoradda badriya ibraahim maxamuud aw faarax orooskoodu ka dhacay dalka kuweyt gaar ahaan baa layidhi mushaab jalaal hotel waxay leeyihiin arooskiina ha noqdo midkii aad u aydaan ubad kheyr qaban aad ku kala heshaan annaguna waxaanu leenahay aamiin waa tahay caashay warqadda dhinacan aniguna warqadahan hayay ugu horeynaysa waxay noqonaysaa cabdi daahir iyo faaduma dubed maxamed iyo xuseen dubed maxamed iyo fartuun cabdi daahir iyo saafi cabdi daahir iyo ansal baa layidhi magacyada anzal waxaan u malaynaya inay magac carabiya tahay la yaabi maayo kolley magacyada sanadadan baxaya carabi baa u badan adoo raalli cabdicasiisow magacyada ilaa iyo hadda waxaan qaban waayaa gabadha yareeda berdhowd kuu dhalatay magaceedii inaan meel walba ku qoro maahane magaceeda waa qaban waaya magaceeda maaha horta waxaa la ii sheegay anigoo minneabolis jooga waxaa la ii sheegay in barnaamijka aad aniga iga hambalyeyseen oo tirahdeen cabdicasiis inan baa u dhalatay laakiin inantii magacii loo bixiyaa laysku haysta magacii wuxuu noqdo magac u baahan sida xisaabta maaragta magacaasi inanta ayiideedba waxay tiri magacan xageed ka keenteen marka magaca su-aalo badan baana laga weydiyey horta magaca waxaa la yidhahdaa manaal manaal ha manaal waa magac carabiya waa aniga iyo xaajiyaddeeda waan iska jeclaanay waanan u bixinay laakiin markaan inantaa yar magaca u bixinay diidmada badanen la kulanna ciiddaasay ka badta qof walba oo inanta magaceed manaalba oo manaalna xaggay naga soo gashay oo magaca maad ka bedeshaan maad sida anigii xaajiyadeed waxaan idhi magacaan ay dadku leeyihin maad ka bedeshaan wayba nooga dhigtay
marka marka wixii la diidaa doonteen marka gabadhayda weyn waxaa la yidhahdaa nawaal gabadhan cusub iminkay dhalatayna manaal baa la yidhahdaa marka waa waa nawaal oo malaha gadaal laga soo bilaabo laan qoray kaada nawaal nawaal iyo manaal nawaalna waa waa carabi iyaduna waa waa gifti waa hadiyad maxay ahayde manaalna waa achievement waxaan umalaynaya marka galabad markay dadweynaha la dhegeystaan markaan iloobo war gabadhii cabdicasiis magaca carabiga laheed magaceed wuxuu aha ina eegan marka anigu magacyada soomaalida aad baan u jeclay inaan u bixiyo laakiin malaha labadayda hablood magacyadaasi ay qaateen baa dhinac kale ka yimid kuwa soo socdaan kaa sugaya inkastoon ku qanacsannahay oo magacyo ay un magac yihiin carabi iyo soomaali baa iswada leeyihiin marka magacan iminka halkan ku qoran waxaa la yidhi ansal marka ansalna waxaan u qaadanaya magacyada carabigaha ansal aan sii wada warqadee waa ansal cabdi daahir iyo nasiiro cabdi daahir iyo maxamed cabdi daahir iyo cabdilaahi cabdi daahir iyo asxaab kale waxay dhammaantood tahniyad u dirayaan hani cabdi daahir iyo axmed sheekh maxamed oo gabadhi ugu dhalatay magaalada kismaayo gobolka jubbada hoose gabadhaasina waxaa loo bixiyey ifraax waa kuwan waa magacyadii soomaaliga ahayd ifraax ifraax axmed sheekh maxamed ifraaxy waxaan ku leeyahay soo barbaar oo soo weyno u noqotay dalkeeda iyo dadkeeda anfacda waa tahay bal heesta ugu horeysa heeso badan baa cashay aad soo qortay barnaamijka maadaama adigu aad garwadeen ka tahay shan heesood ba halkan ku qoran xabadda ugu horeysa kuu sheekeeye ayaa tidhi kulac iyo aamin cabdilaahi baa qaaday marka waxaan soo xasuusanaya kuu sheekeeye kaa sheekeeye halla sheekaysan soo sidaas maaha waa sida si kalena waa loo yidhaahdaa waa ila sheekaystaha iga sheekeeyaha alla sheekaysan waa hees xigmad weyn ku fadhida codadka labada fanaan kuluc iyo aamin cabdilaahi
laysheeg laysheeg laysheeg laysheeg laysheeg laysheeg inaad iga shakidaayo shaydaarib laysi شفافه ولا كاري inadigaa shakidaayo shaydaan ibliiskii shifa kumalakani anaa igu shuh caashaqu markay badatay sheekaadu anaa igu shuxaashaqu markay badatay sheekadu waxba yaa la sheemine runta kaala sheexine waxba yaa la sheemine runta kaala sheexine شنترد وعياير شنترد وعياير شحذا الدقور ما قال شحذا شحذا الدقور ما قال شنترد وعياير شنترد وعياير شحذا الدقور ما قال شحذا شحذا دور ما قال shanta diin islaamkiyo sharcigan ku marye ku sheekeeye kaa sheekeeye hala sheekaysan shanta diin islaamkiyo sharcigan ku marye ku sheekeeye kaa sheekeeye hala sheekaysan شوف الشروط أكبر شوف الشروط أكبر هلو تلي مشاكلي كون شكاية كا شكاية هلا شكاية هلو تلي مشاكلي كاسي وشركة أنا وشركة كاسي وشركة أنا وشركة كشكال جبناها جلدك هلا كشكال جبناها جلدك هلا علوم
شاع وجهه وانا هريب شاحما الله كي شاحما لغفر شكرتي شدبنا الله كي شاحما الله كي شاحما لغفر شكرتي شدبنا وبهاي shacligaygu waa adiga sheekadaydu waa laf sharaftaydu waa guur shuruudaydu waa taa shacligaygu waa adiga sheekadaydu waa laf sharaftaydu waa guur shuruudaydu waa taa ila sheekayste iga sheekeeya hala sheekaysan ila sheekayste iga sheekeeya hala sheekaysan kaasi waa sharka aga anna waa sharkaye kaasi waa sharka anna waa sharkaye ka sheekal debnaha oo sheda kana colow sheda sheda kana colow
hees aad u wanaagsan Een, weliba waxay xambaarsantay macluumaad fara badan oo dee dadkan dadka u kala warqada halkaasaa loogu dhameeyey caashay waa tahay bal dhinaca warqadahan ku noqono warqadda aad adigu haysa waxay ka timid maxamuud ibraahim xaliimo cabdulle maxamed maxamuud ibraahim ibraahim maxamuud ibraahim shukri maxamuud ibraahim cabdiraxmaan maxamuud ibraahim iyo sacad maxamuud ibraahim iyo faa'isa maxamuud ibraahim iyo faadumo siciid taxadar iyo yaasmiin cabdi axmed dhammaantood waxay tahaniyad u dirayaan siciid cabdilqaadir xaashi iyo xamdi maxamuud ibraahim oo meherkooda uu ka dhacay degmada baa layidhi god aalo ee maamul goboleedka puntland god aalo Weli ma maqashay?
Way- way- mise waa god caalo kolley waa warqad laga soo fakeriyey waxaa loo qoray god daash aalo marka waa magac kolley jirasaan qiyaasay laakiin aniga ugu cusub waxay leeyihiin ah, arooskaasi dhex maray siciid cabdulqaadir xaashi iyo xamdi maxamuud ibraahim waa meher raalle ahaada ha noqdo midkii uu ku xigo aqalgalka wanaagsan ee loo aayo kolley meeshaasi god baa ku yaala marka godkaas uun ha layska ilaaliyaan lagu dhicin waa tahay aniguna dhinacayga waxaan hayaa warqad waxayna ka timid dadka kale ah hooyo faadumo nuur cabdi iyo aabe cismaan yuusuf xirsi iyo axmed cismaan yuusuf iyo deeqo cismaan iyo caasho cismaan iyo maxamed cismaan iyo yuusuf cismaan iyo maxamed cismaan iyo caasho xirsi iyo eyaan xirsi iyo cismaan maxamuud maxamed iyo nuur cali nuur dhammaan dadkani waxay hambaliyo u dirayaan maxamed bashiir muuse iyo maryan cusmaan yuusuf oo meherkoodu ka dhacay magaalada boosaaso hoteelka jub baa layidhi dhammaan dadkaasi meherka ah, hambalyada diraya waxay kala joogaan daafaha dunida annaguna dadkaasi is aroostay waa maxamed bashiir iyo maryanba oo meherkoodu dhacay aan idhaahdee waxaan u rajaynaynaa in meherkoodu uu noqdo kii soo dedejiya arooskii iyo weliba aqalgalkii ay ku waari lahaayeen annaguna amiin ayaanu raacinayaa warqadda maxaa waraaqaha galabta ugu boodboodaya heesaha ishaydu ka lexleexanayaan Waa walaa soo tahay.
qabto heestan xigta oo heestan kudhageedu yahay diin leeya markaad fiiriso cabdiciisow heesaha inta badan fanaaniintu ama abwaanada si gaara waxaad moodaa markay wax sawirayaan in ilaahay u fududay sida wax u sawiraan heestani meelahay aadka iiga soo jidat waxaa ka mid ah adduunyo qof gaaraa la waaye deeq iyo maal iyo darajona nin diida waa la waaye waa markii ugu horreysay xamar baan ku maqlay marka waa heesihii diinleya aada waa laga dibin jiray daba daba dibin jiray sama ha mar dambana mar dambana waxaa qaaday ninaan soomaali ahayn baa qaaday laakiin hadda waa tii asalka ahayd macnahu muxuu ku- maxay ku fadhidaa marka heesta maxay ka hadlaysaa waxay ka hadlaysaa adduunyada oo siday sheegayso adduunyo qof gaaraa la waayey deeq iyo maal iyo darajana qof diida waa la waayey marka xikmad badan bay ku fadhisaan wada Xigmad dhegeysan marka mar haddaad darajiyo deeq watiri waa layska fahmaya waayo balan dhegeysanaya yaa ku luuqaynaya fanaanka mustafa shaqaadan weliba fanaan heese badan qaada maaha laakiin haddana codkiisa markaad u fiirsato waa cod halaasiya
adduunyaa lan deere la waaye deeqiya maal derajaa lan diida la waaye maladihi nabtilihindiri iyo aakhira lan doona la waaye diileya diileya
kuro dibinooge aan shagaa dire ana afke ma dabooladaayo diileya diileya iduloosidey iduloosidey aashagu iduloosidey iduloosidey iduloosidey aashagu iduloosidey aa idaawoye iduloosidey iduloosidey aashagu iduloosidey iduloosidey iduloosidey aashagu iduloosidey aa idaawoye landororajay landire kufiriyaalere daaraaqira lankifadaw garashay hadhooro leere dawkuun dawshay maanaani dadshadalow damay iku koyle aadiye ila dubunaaytay walaalshee diibiyaa ere daransidey ki daransidey ariirow ki daransidey daransidey ki daransidey ariirow ki daransidey maanay dad kala dhaqniishadaasile maha integle daqiiqadoo shib dhaha dadow dadiidoo huse dohwa indadaale na do'aadinley anaha indira degdeg ilaahow inseel dantiitayaa gorsode degdeg ilaahow inseel
waa tahay cod macaan fanaankii mustafa sheekh aadan heestaas nacaasha inooga sheekaysay waa diinleeya ayaa la yidhaahdaa dhegeystayaashana kasoo sheekay adduunyada qof darajo iyo maxay diida adduunyada qof gaaraa la waayo qof adduunyo dhammaystira weli maad aragta oo adduunyadii maaragtay libinta ugu sodaraysaan ka gaara dhahaya ma Haye- jiro haye lama dara- gaara adduunyada intaad eryanaysa lagaa soo qabanaya darajana lama diidayo De- manaha deeqda ilaahay iyo darajo iyo intaana cidiida waa la waayo haddii lagu sii waa la boodaysaa saacaddaasaan fadhina waa tahay een, caashay aan warqadaha ku noqonno anigoo taan gacanta ku haya waxaa ka mida een, dadka ku qoran waxaa ka mida garyaqaan baa la yidhi aadan cali jibriil wa- dhammaan garyaqaanaa lasoo qoray marka maasha allah garyaqaanadaasoo waan idin salaamay dhammaantiin een, inay run idinka tahay iyo in lasoo qoray allahu yaclam laakiin waa idin salaamay waxaa la yidhi waa garyaqaan ah, aadan ca- cali jibriil iyo sharmaake iyo yuusuf faarax iyo xaaskiisa iyo maxamed xasan xaashi iyo xaaskiisa iyo ismaaciil maxamed ismaaciil bidhaan baa layidhi iyo mubaarak maxamed cabdulaahi iyo maxamed shaafici cali cabdulaahi iyo cabdisamad sacad cabdisamad sacad xasan iyo faaduuma ah, saleebaan axmed iyo raxma maxamed xasan iyo garsoore maxamuud cabdirasaaq maxamed iyo garsoore guuleed cabdi daa'uud iyo garsoore jaamac siciid jibriil xeer ilaaliya layidhi waxaan u malaynaya dhammaan dadkani de waxay ka shaqeeyaan dhinacaas iyo sharciyade marka ayaanan maxay hayday ku xadgudbin xeer ilaaliye cabdifataax nuur jaamac baa layidhi iyo xeer ilaaliye cabdiraxmaan suleymaan ah, suulcayn baan idhaahday cabdiraxmaan suulcayn axmed iyo ugu dambeyn xeer ilaaliye maxamed xasan maxamed dhammaan waxaa layidhi garsoorayaasha xeer ilaaliyaasha iyo garyaqaanadan haye waxay halkan xaflad ah, aroos oo wacan oo tahniyada uga dirayaan waa boqorkii boqoradda yidhaahdeen En, ah, boqorkii boqoradii uu kumeeyey haddaba oo arooskoodu ka dhaca layidhi hargeysa hotel scandinavia taariikhdu markay ahayd waxayna ilaahay uga rajeynayaan inuu khayr ubad khayr qaba kala siiyo noqdaanna labadii isku waara marka waxaa layidhi boqorkii boqoradii labadii magac baa maqan talow xaggeen ka hella haddaba marka maadaama warqada qareenna ay u badan yihiin malaha way suu garayn doonaan ciddi ka soo tagtay soo qortay waa ina waa inayba suugareen waa inay maaragtay dacwad kiisba ku ogaan waa inay isku ogaan yidhahdaan magacyadeena Waa cidla magacyadeena.
cidla lagu laala laakiin hadday na maqlayaan labadaasi saroose scandinavia hotel ku yaala hargeysa weliba taariikhda lasoo qoray aan sii sheegne waa bishan abril toddobadeedii arooska scandinavian hotel ee hargeysa ku yaala ka dhacay labadaasoo magaciina ma hayne waxaan idin leenahay ilaahay ubad khayr qaba ha idinkala siiyo oo isku waara aniguna aamin ayaan raacinaya warqadanna waxa ay tahay warqad tahaniyada waxaa ugu horeeya abageedi cali indhacaad iyo hooyo dhudi faarax goldheer bal ka waran magacani dhudi waa magacyada asalka ah waa tahay injineer cali geedi cali iyo cabdiraxmaan geedi cali iyo cabdulaahi geedi cali iyo saalax geedi cali iyo ditoresa baa la yiri maryam geedi cali ibraahim faarax goldheer iyo maxamuud faarax goldheer iyo mubaarag faarax goldheer iyo asxaab kale oo fara badan oo warqadan ku qornana soo koobi karin waxay hambalyo iyo bogaadina u dirayaan injineer maxamed xasan rabbi sahal baa la yiri iyo ditoresa faadumo geedi cali indhacaad oo arooskoodu ka dhacay magaalada abudabi ee dalka imaaraadka carabta waa sideed iyo labaatankii bishii aanu soo dhaafnay bay ahayd ee sanadkan waxaan leenahay bay yidhaahdeen ilaahay ha ka dhigo kuwii isku waara ilaahay ha idinka dhigo kuwii isku waara ubad khayr qabana kala hela wiil iyo caano gabar iyo caanan waa loogu duceeyey aniguna amiin ma raacinayo waa tahay aamiin baan leeyahay caashay aniguna Een, galabta ibraahim ayaan booskiisii fadhiyaa ibraahim xasan daandure oo safar ku maqan canada ayuu joogaa ibraahim weliba caashay markuu nala joogo uu canada kaaga sheekeynayo waxaad leedahay malaa adduunyada canada mooyaane meel kale mito
laakiin aniga waxaan ku yidhi canada ibraahimna waan soo arkay laakiin kama soo helin dhiiggaa boqolka gaara marka
laakiin keligii maahee soomaalida canada ka timaad oo dhan Ah.
canada waxay u tahay adduunka meesha ugu cajiibka maanta oo dhan waa dareemaysa qofku markuu canada ka yimaado canada canada toronto canada oto waa tahay ibraahim saaxiib waan ku salaamayna adiga iyo familigaaga fasax buu ku maqanay ibraahim marka dee anigaas sii wada barnaamijka waa ku meelgaar caasha oo adigiina ku bilaabay inaan eh, la wareegay lama wareegin dadkaan u caddeeyo raalle aho laakiin cabdicise waxaad ogaataa kursi walbo qof ku fadhiyo si ku meel gaar ugu fadhiistaa kadibna waa loo rasmeeyaa hadhow hadhow inaan ku dhagaawaan waa cariga kici waa tahay aan ku noqonno heesihii een, heesta saddexaad halkan waxaa ku qoran een, eh, ingiriis baad kusoo qortay caasho waxaad tihi happy birthday waa heesta magaceeda sidaasaa la yidhahdaa Ah, oo maxay talo soomaaliga ugu qori waayeen birthday to you maxay dhalasho wanaagsan u oran waayeen malaha waxay- Magaca.
waxay yidhaahdeen eh, inta badan dhalasho wanaagsan soomaalidu xafladaha dhalashada ma qabsadaan xafladaha arooska iyo meherka iyo munaasabadaha kale maahe xaflado ka caana maaha soomaaliya Marka marka maadaama maasi- magacan asal ahaan uu ka soo jeedo happy birthday Ha, message-koodu meel ilaa dheer buu iyo ku qofka dhacaya.
boqolka sano jira xataa wadankani happy birthday-geyga baa la gaaro buu kuleeyahay marka maadaama magacan iyagu ay leeyihiin heestiina iyagaa loo raaciyey adigu dadka horta dhigta miyaad ku jirtaa mise waad ka xanaaqda
Waxaan- waxaan samaynaa happy birthday ma samaysto laakiin marka sanad walba la gaaro een, qoyskayga oo dhan inta badan waa reer december Ha, ma Aniga- december waad wada dhalatay aniga- Ha, ma ciyaalkaaga, aniga I know.
iyo xaajiga iyo laba kamid a caruurta intaba wa- waa december marka sanad walba markuu sanadku sii dhammaanayo waa iska ducaysanaa Ah, may Alla ilaah- si wanaagsan heestan happy birthday ayaa inoogu luuqeynaya fanaanadii faynus tifanka faadimo qaasim nuule
waa tahay alla kuu naxariiso faadmaqaasi mahilowle faynistii fanka bilaash looma odhan dadkeeda macaan heestii habi birthday aan intaasi uga gudubno aan warqadii ku noqon caashahay warqadan waxaa la yidhi waxaan hambalyo aroos oo qaali ah u diraynaa caruuska xidiga mudane maxamed yuusuf maxamed iyo caruusada baa layidhi xidigta marwo ardo axmed cabdilaahi oo soddonkii bishii maaj aanu soo dhaafnay ku aqalgala baa layidhi aad ba warqadan usoo daahday magaalada dobley ee gobolka jubbada hoose waxaana leenahay bay yidhahdeen ilaahay ha idinka dhigo labadii isku waara wiil iyo caano iyo weliba waxay yidhaahdeen lacag wiil iyo caano iyo lacag
wiil iyo caano iyo lacag wiil iyo caano iyo lacag dee aroos walle waxay ka tageen waxay ka tageen malaha anigu haddii la yidhahdo waxaan dhihi lahaa wiil iyo caano wiilka ma diidin laakiin haddee bay kala dooranayaan gabar iyo caano iyo lacag ma iska yidhahdaan oo gabadha kumay soo darinba lagumaba soo darinba wiil iyo caanowaa cunsuriye hadda kuwaas waa dembi weliba si gaar lagaaga galay soomaa waa cunsuriye ku waxay naga yaqaanaa waa tahay asxaabta diraysa oo aada u koobanna bal aan ku daro waxaa li dadka tahanida dirayana waxaa ka mid ah cabdirashiid sheekh maxamed iyo cabdirashiid axmed dalab iyo cabdiraxmaan sheekh cabdilaahi iyo qaasim macalin maxamed iyo maxamuud xuseen bile iyo maxamed xasan guhaad gedi iyo waxay yidhahdeen dad kale oo badan waxaan mar labaad leenahay bay yidhahdeen hambalyo hambalyo guurkiina guur khayr gurigiina guri negi aamiin dadka warqadan soo qoray may maalmaha qaarna soo wacaan barnaamijka baan u dhiibi lahayn si professional ay usoo qoreen somaasi la yaqaan waan uga mahad celinaynaa dee waanan la kaftamaynaa haddaan cunsuriye ku tilmaano kama dhigna inay inay serious naga tahay laakiin waa kaftan waa hagaag aniguna warqadan intaanan heesta kale soo qaban weliba heesta kale anisha ku hayaayo caashay aan jeclaan laha weliba inaad iiga sheekaysida fanaanadeydii baa soo socotee bal aan ku dhuufto warqad aroos wacan waxaa la yidhi waa maxamed sheekh xuseen aadan iyo xaaskiisa iyo cabdiraxmaan sheekh xuseen aadan iyo xaaskiisa iyo axmed sheekh xuseen iyo sahre sheekh xuseen iyo caruurteeda iyo saacaada sheekh xuseen iyo caruurteeda iyo nuura aw cismaan aadan iyo caruurteeda iyo dhammaan dadkan waxay kala joogaan somalilan australia norway iyo sweden waxay hambalyo u dirayaan arooska guuleed cabdi wahan iyo xamda maxamed askar oo saddexdii waa bisha maaj ee aan soo dhaafnay sagaalkeedii waxay ku aqalgaleen magaalada melbourne ee dalka australia ducaduna waa dhinaciina u duceeya bal waayaan u ducayno
ducadun cabdicaiis soo raaci waxaan Aqbalka idin Ilaahay baa leeyahay hooye.
waxaan idin leeyahay isku nagaada isku waara ilaahay ubad wanaagsan oo qurux badan oo diinta iyo dalka iyo idinkaba idin anfacan ha idinkala siiya idinkuna farxad ku noolaada aamiina baan aniguna u raacinaya bal haysta xigta heesta de waxaa soo socota fanaanadaydii khadra daahir cige waa iska xaal adduun baa layidhi markaa xaalka adduunyada iyo ay ka sheekaynaysaan jeclaan lahaa inaan dhegeysto heestan markii igu horreysaan maqla iyada oo rikoor hal sameecad leh xaafadaha albaabada lala fadhiyo xilliyadii aadka loo qaxaayay xamar baan waxaan u haystay marka hees xilligaas la sameeyey waa iska xaaladuun waxaan leeyahay markaasay borin aad ba ii dhibi jirtay laakiin muddo kadib marka dagaaladii laga soo baxay magacii iyo waxay wadataa markaad aragto magacii iyo jawiga ay isku markii igu horreysaan maqlayahay iyo sheekadu siday u iyo dhabaqantay sheekada markaad sida aragto u dhabaqsan tahay iyo waxaan waxaan meesha maxaa ka socda laakiin xilli dambe waxay noqotay heesaha safka hore iigu jira ilaan macnaha waan fahmi jira af soomaaligan soo baranaya malaha waa soo koraaye Mm, waa iska xaal adduun way iska xaaladuun codka khatara daahircige
حسادتي وحالة دمع ذا حسران يا عيني عاد حاجتي تعالي زيد واحد قالوا حتى الله ذكرتني وحالي سنتهي ولي حسب الله قاعد قاعد يوم عن حالتي كواي Thank you. كدمها حواكا وحنان كوايا حق ما يقول إذا خير أبوح تقوي كدمها حواكا وحنان كوايا واسك حالته واسك حالته سكرانيني
maxamed daahir xige een fanaaniintan caashay sida aadka uga helay ku jirtaa meesheeday ku salaaman tahay een dee waa iska xaaladuun heestada heestadana iyadaaba ku sheegtay adduunyada ma ku soo booqatay Haa.
daarteedu quruxda badneed ee ku may taalay kumaan madaarka arkin hargeysaagtiisa may kumaan arkin hargeysa waa saddex ishaan joogay marka waqtigaaba cidhiidhiha marka fanaanadaas iyo fanaaniinka oo hargeysa joogay aad baan u jeclaa laakiin waqtigii ma saamixin laakiin dhammaantood waan salaamaya waa tahay sidoo kale islaanta iga reebin aniguna warqadda ugu dambaysa dhinacaygaa soo qabanaya cabdicasiisow heestan adaan ku dayn doonaa warqadda dhinacayga ugu dambaysa hambalyo aroos baa la yidhi boqorka maxamed xasan ah, rabbi sahal warqadan mar lawada soo martay haddana gacantay mar kale kusoo dhacday nasiibkaa saaciday waxaa la yidhi maxamed xasan rabbi sahal iyo boqoradda baa la yidhi faatime maxamed ah, cali abudabi bay ku aqalgaleen baa la yidhi waa tahay waxaana diraya bay yidhahdeen tahaniyadda arooska dadka hoos ku qoran anigu baa ujeeda dadka waa u akhrinaya waxaa ugu horeeya aabe maxamuud cali maxamuud hooyo dhudi cali maxamuud cali saalax maxamuud cali cabdalle maxamuud cali aabe xasan axmed ducaale hooyo faatime maxamuud ciise khatro xasan axmed iyo aamino xasan axmed iyo axmed xasan axmed iyo saciid xasan axmed cabdirasaaq xasan axmed iyo ugu dambayntii cabdiraxmaan xasan axmed dadkan waxay kala joogaan baa la yidhi africa asia yurub bariga dhexe Wow. ilaa bariga dhexe xataa waa la tegey waxay hambalyo xaaladaas waa bariga dhexe baan maqli jira kelmadda xataa bariga dhexe waxaan moodi jirin af soomaaliga inay ka mid tahay maga ogeynba ilaa in inta warbaahinta ka soo galo inay tahay ma shaqo aan xal loo helin waa xaalada bariga xaaladiisa waa bariga dhexe xaaladaada xaaladeeda waa bariga dhexe waa mashaqo aan xal soomaaliga loo hadda helin ka mid noqotayba waxay hambalyo u dirayaan baa la yidhi qoyskaas cusub inagoo leh bay yidhaahdeen na noqda qoyskii lagu nasto lagu nagaado ilaah ayuu ka yeela bay yidhaahdeen annaguna aamiin waan raacinina anigana warqadda aashay dhinacayga ugu dambaysa dad mar dhoweyduun aan sheegay ayaa igu soo noqday laakiin dad kale ay aroos kaley tahaniyad u dirayaan ma aroos mayayo dhalashay tahaniyad u dirayaan waa maxamed sheekh xuseen iyo cabdiraxmaan sheekh xuseen labadoodaba xaasaskoodana way ku jiraan een, axmed sheekh iyo sahre sheekh iyo sacaade sheekh iyo nuure aw cusmaan saddexdoodan iyo caruurtoodaba oo adduunyada daafaheeda somalilan norway australia kala jooga iyo sweden waxay hambalyo u dirayaan siciid xasan jeelle iyo najmo khadar najmo khadar aadan oo bishii hore gabadh ugu dhalatay magaalada beth magaalada beth waad garanaysaa soo maa waxay ku taallaa dacalka dhinaca australia ee soo xigta dhinaca koonfurta waa halkuu lahaa een, dhinaca galbeed koonfureed bay ku ta waa weliba meesha iminka ka socota meesha diyaaradda laga raadinaya howlgalka waa diyaarad halkay fanaaniinta qaar ku sheegeen yidhaahdeen aakhirun baa ka shishaysa meeshaasi maya dhinacan waxay soo xigtaa badweynta hindiya beedku waa mi- meeshan iminka ay ka socoto een, howlgalkan diyaaradda lagu raadinayo Allah saldhigay- yasahil.
marka gabadh baa halkaasi ku dhalatay waxayna u dhalatay siciid iyo najma khadar gabadhaasi waa dalka australia waxaa loo bixiyey hadiya maasha allah waa magac wanaagsan hadiye waxaan leenahay hadiya waxaan leenahay soo barbaar oo noqotii weynaata aabaheed hooyadeed iyo caa'ilooyinka oo dhan oo isku duuban anfacda diinta iyo dalkaba anfacda waxaanan leenahay dee ha soo korto aniguna waxaan u raacinayaa duco kale Mm.
meel fogood ku dhalatee soo dhowow baan leenaha markaad soo korto kulli waa- kulli waa la geyn tuuladii yarayda ka timide way soo baran doontaa Een, caasho waa kolley warqadiintaasay nooga egyihiin aan intaynan heesta kale soo gudbin dee adigu bal ducee adiga inta dhalatay qoysaska isguursaday kuwa ismehersaday kuwa xaaladoodu ay qabyada marayso ee malaha ay jaq ku tahay Kuwa is- dhammaantood waxaan leenahay allah sahlo umuuraha kuwa isqaqaawisa iskaadgaadayana dhammaantood umuuraha allahu sahlo waa tahay waa iska xaaladdu oo iska xaaladuun oo ha loo samro waa hagaag Een, heesta ugu dambeysa caashoy waxaad inoo soo qortay fanaanka jooqle iyo nimco yaasiin heestan waxaa tiri waa haye haye haye haye baan kusoo gabagabaynaynaa inta aan mar kale barnaamij midkan la mida ku kulmi doono dhegeystayaasha maxaad leedahay dhegeystayaasha waxaan leeyahy waan idin salaamaya dhammaantiin ibraahim saaxiibkii daanduule anigoo magaciisa ku hadlaya dee intaan toddobaadka dambe kulmi doono waa hadduu soo noqdana waa kaa haddii kalena waa iska xaaladuun oo iska xaaladuun waa iska xaaladuun heesta way kaaga dhigta oo iska Marka- xaaladuun marka- marka heestan aan insha allah kusoo gabagabaynaynaa fanaanka jooqle iyo fanaanada nimco yaasiin heestuna waa haye haye caashahaye intaan mar kale kulmi doono dhammaanteen haye haye
hormoon dumar toonkaygu raacay Gabriel